بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد habeenadani waa habeeno mubaaraga zamanka habeen iyo maalin saacadaha ku jira waa saacado barakaysan weliba bidaad habeenka kolka bisha ramadaan lagu jiro waa bisha aadamaha khaasatan mu'miniinta ay u eedaadaan malaa'igta aan wax cunin ee wax cabbin aan guursanin aan seexanin shahawaadka aan lahayn waxay rabaan iyo noloshooda cibaadada ilaahay ah waa bisha marka aan shabahayno saacada yar yar noloshuna waa kooban tahay waxaynu joognaa waa muddo qaliila inta adduunka haddaan ku nool lahay sidaa darteed muddadaa yari waa muddaba dhib badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tacbiiriyey waa ka warramay yaa ayuha alinsaan inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih nebigu wuu fasiray sala allahu calayh wasalam nin meydoo la siduu arkay markaasuu yidhi mustariixun ow mustaraaxun minhu ninkani waa nin tacabkii ka raaxaystay oo xataa ilaahay subxaanahu watacaala marti u ah oo lasoo dhawaynayo marti lagu soo dhawaynayo martigelin wanaagsan oo shaqadii iyo dhibtii hayse ka raaxaystay ama musiibo laga raaxaystay oo dadka kuwiyuu dhibayay xadiiska kalena nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam adduunka kolkuu ka warramayey waa janna jannada kaafir waa janno kaafir mu'minkana waxay u tahay xabsi fii hadihi laxadaat oo weliba munaasabo weyna naartii la xidhay jannadiina la furay usuroobi kartaa inay arrintu tahay ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiim usuroobi kartaa inay saatee munaasab ma dhici kartaa ma dhici kartaa dadku iyagoo adduunka ku nool inay ina janno ku jirto inayna ay ku jirto naar nacam man camila صaalixan min dakarin aw unthaa maxay aayaddii ahay falanuxyanu xayaatan طayiba maxay tahay noloshani ma nabadgelya ma caafimaadba ma iimaanka iimaankoo lagu badiyaa xoolo lagu siiyo carruur lagu siiyo ciisi aad ku noolaato masaasaa maya arrintu arrintaa waa ka weyn tahay arrintu arrintaa way ka weyn tahay maxaa loo jeedaa marka noloshan dayibka ah adoo adduunka jooga waa noloshii ninka saxaabiga ah radia allahu canhu markii waranka lagu taagay uu arkay inuu shahiid yahay fusto warabbi lkacba buu yidhi saxaabigii kale markii dagaalkii adkaaday buu timir buu cunayay markaasuu yihi timirtaa haddaan dhammaysto innahaa la xayaatun tawiila waa nolol dheer waa inuu u tuuray marka nuqdadan weeye marka waa nuqdada yeeshay uways alqarani faqiir min afqar innaas oo dadku ay garanayn inuu nebigu sala allahu alayh wasalam cumar bnu khadaab intuu amray inuu yidhaahdo ilaahay ii bari dheh dembi dhaaf man huwa alcumar waxa weeye ummadeennan abubakar baa ugu fadli badan bacda nabiyiha sala allahu alayh wasalam qofka ku xiga weeye almuxadath almulham baa nebigu wuxuu amrayaa uways alqarani oo nebiga la kulmin oo taabici ah haddaad la kulanto waxaad ka dalabtaa inuu kuu duceeyo darajadaa muxuu ku helay waysan qarani faqiir buu ahaa muxuu ku helay wuxuu ku helay waa nolosha hadda aan ka sheekaynayo maalik ibni dinaar waan iniga warramay horay gurigiisa waxaa isagoo salaad ku tukanaya oo ku tahajudaya oo ku dhex jira baa nin tuugihii soo galay waxba wuu ka waayey sheekhii hadduu kusoo kacay uu salaadii ka baxay wuxuu ku yidhi waryaa war haddii adduunkii waxbaad weyday aakhiradan ma ka leedahay buu yidhi wuu naxay marka ma qaban ma dilin macaayin haa buu yidhi waysaysuu yidhi uu kaxeeyey masjidkuu geeyey waa la gartaan umalayn markaasa xangeed ka keentay ninkan ila waa la yaqaanay tuugta magaaladii dadka dhooxa qaribaye wuxuu yidhi wuxuu noo yimid inuu naxado isagii aan soo xaday buu yidhi waa kan meeshaan kusoo kaxeeyey masjidka noloshaasaan rabna inaan raadino dee diyaar ma utiidi ayaamaha tana ee hadda masjidkii waa dhiman yahay masjidkaas soo buuxisaan aawa qardho aawa dadkii la rabay inay tukadaan aawa dadkii la rabay nafaxaadka inay ayaamahan isu bandhigaan xagee aadeen abu hurayra radia allahu canhu wa ardaah baa gaaja ku dhacday wuxuu cunu waayey haddii dee waad taqaanaan oo gaajadu way dhib badan tahay seexan maysid oo raaxaysan maysid oo fadhiisan maysid oo joogsan maysid oo socon kari maysid oo indhuhu way gudi oo tamartu way yaraan gaaja innaga inama hayso halkaa masjidku istaagay albaabka dadkoo soo dareeraya bal inuu qof ku garto qofkii kusoo hagaagaba assalaamu calaykum salaam wax ku weydiisanaya wey ninkii adkaaba dee abaa hureyra bal calaykum assalaam iska dhaafa abubakar buu ku sameeyey cumar buu ku sameeyey cid garataa la waay nebiga marka kusoo baxay sala allahu aleyh wasalam wuu salaamay nebigu waa ku gartay nakeen buu yidhi wuu gartay salaantiisi sala allahu aleyh wasalam ila ilaah dadka waa baray qof kasta dabcigiisa iyo wixii wanaajinayay iyo wixii dhibay oo dhammaa nebiga ilaahay baray waa ka kaxeeye marka goortii dambe caano yaroo hadiye ah uu yidhi u yeer dadkii oo dhan uu yidhi intan anayma deeqaynin abaa hurayra yidhi oo loo yeedhay dadkii oo dhan oo dadkii dhargeen oo abaa hurayra yidhi dharag uu yidhi waan dhargay oo yidhi wad wad wad oo xadiiska loo diliishado weeye in la dhargi karo marmarka qaarkii oo xuduudda ka bixin karto marka ma dhici kartaa sida abaa hurayre inaa inaguna malaa'igtii iyo ilaahay dadku soo malaa'igta ilaahay soo dejinaya makhluuqa ah oo bisha soo degaya oon horay usoo degi jirin inaan isu bandhigno raarraadina bal inay hadalkeenna dhegaystaan inayna bartaan xataa bal bal in lagu barto waxaa tahay haddii berri shil kugu yimaado qaylido bal hadalkaaga in la garto la yidhaahdo sidii nabiyullaahi yunis falawlaa kana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yawmi yubcathuun laakiin sawdkiisaa la yaqaan malaa'igtu markii way garatay markuu badda ka dhex dhawaaqay ayaa la nebigaa ku dhex jiro oo khatara nebiga maxaa liqay wax xuud baaba liqayba gurmad baa dhacay de waa hal meeshiisa halkaas ashuunkaa gudihiisa ayaa lagu badbaadiyey ayaa ku badbaadi kara hadduu hadda libaax ku liqo ma badbaadi ilahay halkaasuu ku badbaadiyey waa addoomihiisii dee subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ilaahay waa badbaadin ma dhici kartaa marka arrintaa inaan samayno oo bisha tana layna barto bisha tana dhallinyaradeennu ay noqdaan asxaabulkahfi odayaasheenna fuqaradooduna ay noqdaan waysal qarani ka ag dhawaadaan kuwa maalkeenna haysta oo wuxuun haystaana ay noqdaan saaxibulbustaan oo roobkii kolkuu yimid la yidhi kaxee ka kaxee beerahan kale isqi falin xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi oo ninkii maqlayay u raacay daruurtii mise nin buuba ugu tegay iska danyaraho laakiin shaqaysto oo qotiyo oo beer qodanaya markaasuu yidhi war hebel maxaa lagu idhahdaa hebel baa la yidhaha buu yidhi maxaad maxaa iga raadinaysaa buu yidhi daruurtaan ka maqlay buu yidhi isagoo laleeyahay hebel hebel beertiisa waraabi maxaad samaysaa kan laftiisu waa weli maqlay adu daruur miyaad maqashaa waxba ma hadal baad maqashaa waxba adig malihid hadda sagxad baan fadhinaa ee maxaaad samaysaa saddex baan u qaybiyaa buu yidhi meel meeshaan ku celiyaa ila beertii wax u baahnay wax lagu sii wada soo ma baahna meel la masaakiintaan siiyaa meel la carruurtaan ku quudiyaa buu yidhi ayaa samayn karaa arrintaas anaan samayn karaynin iska dhaabax kale waa hooggan hayste anaa maarkay saddex meelood intaan u qaybiyo naftaan iguma daynaynin inaan meel siiyo masaakiin meel la ku shaqeeyo soo ma arkaysid meelaas iyo carruurta masruufkooga waa arrin aada u weyn ninkana weli buu ahaa dad marka waa tegey raggii doorkaa waa dhammaaday awliyadii waa dhammaatay ambiyadii way dhammaadeen laakiin waxaa laynaga dha- rabaa warahatul ambiyaa inaynu noqonno marka hadalkaa kelimada waxaan niirayaa safar baan ka yimide waktigana waa inagu dheeriye wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiin fadakir in nafacti dikraa haddii marka wakadalika anzala allahu qur'aana carabiya wasarafna fihi min alwaciidi lacallahum لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآن waxa loo soo dejiyey ba waxa rabadaanta loo waajibiyey ummadii inaga horreeyey inaga laynoogu waajibiyey in la helo cabsi baqdin baqdintii marka hadda ma inagu bixin kartaa inaynu bisha rabadaan inta awalka ah habeenka inaynu dhafarno man dalaba alculaa sahara layaali man carafa ma yadlubu waa kelima ay yidhaahdaan carabtu laakiin xikmo ah man carafa ma yadlubu haana calayhi ma yabdulu qofka garta wuxuu raadinayo uu dalbayo waxa fududaanaya dhibta iyo wuxuu maaragtay arrintaa ku raadinayo marka jasaakum allahu khayran masjidka soo buuxiya صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم